hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta deeq raashin ah u qeybisay qoysas ku nool degmada wadajir ee gobolka banaadir deeqda raashinka ah ayaa waxaa ka faa-iideystay laba boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacyaal islamarkaana ku nool magaalada muqdisho saaro cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ka warbixisay tirada qoysaska loo qeybiyey deeqda raashinka ah raxiim alxamdulilaahi rabilcaalamiin waxaan joognaa degmada wadajir waaxdeeda saddexaadaan joognaa maanta waxaan halkan ka qaybinaynaa laba boqol oo qoys oo danyar ah oo ku dhaqan gobolka banaadir deeqdan oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga uguna tala gashay dadka qaba baaqiyaha gaarka qaba in looga faaideeyo in looga faa'iideeyo hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay si xawliya u wadaa howlaheedii dardargelinta ay ugu gargaarayso dadka soomaaliyeed ee aan waxba haysan ee ka soo qaxay gobolada ay fatahaadaha iyo abaaraha daran laga soo sheegay ee gabaad ka soo dhigtay gobolka banaadir waxaana rajaynaynaa deeqdan in ay noqonin tii koowaad oo ay sii socon doonto hay-adduna waxa ay ballan qaadaysaa haddii alla idmo in ay sida ugu dhow ay ugu jawaabto dhammaan baaqyada ka imaanaya dadkaas soomaaliyeed ee baahiyaha daran la ildaran qaar ka mid a qoysaska loo qeybiyey raashiinka ayaa ka mahad celiyey aye magacay geedi ibraahim samawal are walinaa nin dhiibi aragni ilaahay alafninka dari haddana dadki ninshaanina keer allaha sii xaan i xaan ku dorogna haddana ku sugaan ku fayla nini dadki ninshaanina nuur allaha saara maasha allah magaceen alsarmaana la dhahaa barasho wanaagsan oo hay-adda noo keentin waa aragnay ka badan ilaahay raajahina ayagana kheer allaha sii salaad aadan ibraahim gargaarka noo keenay waa halnay ha waa halnay si sharafaa ku halnay alxamdulilah waxa weyna ka rajaynaynaa raashinaa laysi dadkii walaaladan ee inti walaayna si mahad isho karan kahayna salaada isaar maanta mayl isiyay raashinaa isi kortongaa isi qoysaska deeqda raashinka ah loogu qeybiyey degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin danyar iyo barakacyaal